horta waxaad ogtahay walaalow wadanka masaarida boqolkiiba sagaashan iyo shan yani ummadda ku nool masaarida waxay ku nooshahay webiga haraareheeda yani waa wadanka masaarida dal ballaaran weeyaan laakiin sagaashan iyo shan babulashinka boqolkiiba sagaashan iyo shan waxay ku dheli webiga haraareheeda marka saa darteed wadanka masaarida arrintan waxay u tahay yani geeri iyo nolol bay u tahay waad ogtahay abiy axmed markuu xukunka qabtay wadanka prime minister uu noqday oo macnaha etoobiya uu ka noqday inta badan waxaad moodaa yani dhamkan macnaha ama biyo-xireenka weyn maanta etoobiya ay wado wadanka etoobiya wuxuu ku yahay national program national program waxa weeyaan waa mashruuca qaran buu ka yahay mashruucan qaranka marka waxaa loo baahan yahay marka isaga wuxuu rabaa marka inuu inuu inuu inuu yani campaign ku gala ama yani ololaha doorashada inuu soo socdo uu ku ku galo ayuu doonayaa waxaa kaloo jirta in yani wadanka ethoobia iyo wadanka sudan xiriirkooda uu soo wanaagsanaaday markii abiy axmed uu ku guuleystay inuu dhexdhexaadiyo yani militarigii iyo shicibkii inuu dhexdhexaadiyo ku guuleystay marka taa waxay keentay marka in cabsi badan uu sudan ka qabay hadda uusan ka qabin maadaama hadda isku fiican yihiin taa mid weeyaan midda labaad waxa weeyaan waa national program weeyaan ama mashruuc weeyaan haddii uu wax ka qaban waayo waxaa loo arkayaa nin micnaha haba yaraatee aan yani waxa weeyaan aan wax qaban karin oo micnaha yani mashruuc dhan oo intaasoo dhaqaale ay ku baxday intaas xoolaa ay ku baxday intaas micnaha ay ku baxday in micnaha wax ka qaban waayey waxaa kaloo walaal og tahay oo aada loo tuum loo tuumayaa in ninkii programkan u weynaa ama injineerka u weynaa la dilay muddaada yani dhowr doon laga joogo taana lagu eedeynaya micnaha waxa weeyaan in cadowga programkan ama projectkan ama mashruucan cadowgiisa inay dileen lagu eedeynayo marka waxyaabahaas oo isbiirsaday marka waxay keentay in mashruucii dib uu nooleeyo oo marka uu arko mashruuc wax wax ka tarayo macnaa wadanka ethoobia oo macnaha mashruucani haddii ay ku guuleystaan ay dhici karto in yacni koronto badan ay siiyaan wadanka sudan koronto badan ay siiyaan wadanka eritrea koronto badan ay siiyaan wadanka soomaaliya ay siiyaan oo marka dhaqaalo fara badan saas ethoobia ay ku hesho marka wadanka masaarin waxaa moodaa runtii haddii webigan la furo oo dib loo bilaabo waxaa marka hoos u dhacaya yani levelka yani heerka micnaha biyaha ayaa hoos u dhacaya taana marka waxay keenaysaa marka masaaridu in yani webigan masar aado uu hoos u dhacaa haddii hoos u dhaca marka waxay keenaysaa marka wadanka masaarida oo mujtamacooda boqol kiiba shan iyo labaatan webigan ay ku noolayaan in micnaa yani runtii yani crisis u dhacaya keeni kartaa wa gartay marka waxyaabahaas ayaa keenaya wa gartay laki lak marka sida hadda aad maqlayso ra-iisul wasaaraha ethoobiana wuxuu leeyahay mashruucaasi waan dhisaynaa waana hirgelinaynaa haddii dagaal ay timaadana cid naga hor joogsan kartaa ma laha dhinaca masaarida oo kale warbaahintooda waxay ku boorinayaan madaxda wadanka masar in tallaabo militari la qaado si looga badbaado dhibaato masar kasoo gaarta dhinaca biyo xireenkaasi ethoobiya ay dhisayso markaad fiiriso hadallada colaad colaada hurinaya maxaa dhibaato oo kaga imaan karta gobolka guud ahaan wakti gobolka uu huro oo barlamaad colaadu ku noqdo runtii waxa weeyaan gobolka wuxuu noqona gobolka colaad waad ogta wadanka ethoobia oo wadanka micnaha waxa weeyaan ugu xooga horoon bariga africa weeyaan marka inuu dagaal la geliyo oo micnaa wadanka u dagaal galan dhibaato badan bay imaanaysa inkastoo wadanka ethoobia iyo wadanka masaarada aysan xudud lahayn oo marka yani ay adag tahay inay inay daamka duqeeyaan mooyaan hadda yani military xoog leh oo guluf leh guluf galit hadda kuma qaadi karayaan waxaa kala ismaan kara waxay tahay in micnaha yani weerar ay ku qaadaan daamka oo micnaa diyaarad diyaarad intay soo kiciyaan ay daamka burburiyaan bay keeni karayaan taasna waxay keeni kartaa marka waxa weeyaan colaado iyo maaragtay iyo kala tuhun iyo kala shaki fara badan ay keeni kartaa waxaadna ogtahay maanta yani ururka midnimada africa waxaa maanta jerman ka ah madaxweynaha wadanka masaajid yani alfata cabdilfatax al sisi marka waxaa loo bahay marka in xisbi in la dumiya ay ku fiican tahay oo marka waxa weeyan si afrikaanimada wada hadlay ay u baahan tahay dhaafto haddii marka taa la yeeli waayo micnaheedu waxa weeyaan xoolihii ayaa gobolka dib ugu soo noqonaya waa dadka wadanka sudan waxa weeyaan wadan hadda waxa weye colaad badan fara badan ay ka jirto oo weli yani militariga iyo shicibka fafaxun haysiinin waa dogta wadanka soomaaliya colaado fara badan ka jiro weli yani dagaalasiska weli lagama soo qabanin waa dogta micnaha wadanka eritrea hadda malaysia iyo ethoobia marka waxaas oo dhilo micnaha yani yani waxa weeyaan intaasoo gobolka micnaha amnigiisii qalqan buu gelayaa sidaad ogso ogsoon tahay webiga niil wuxuu maraa meelo badan oo sudaantaad sheegtay buu maraa waxaa ka farcama biyahan haraha victoria ee dalka uganda ku faano bal marka laga reebo masar iyo ethoobia oo is haystaa wadamadaa kale xaggey ka joogaan iyagoo arrintan saamayn xogna kuma hayga maxaa yeele webiga wuxuu kasoo baxaya waxaabada victoria kusoo baxayaa oo u dhexeeya micnaha kenya iyo iyo iyo uganda udhexeeya wuxuu soo banaa wadanka loo yaqaanay wadanka le sudan markaasuu laba noqdaa marka blue nile iyo white nile ku kala baxayaa laka egan hadda koinga dhibaato badan ma soo gaarayaan dhibka wuxuu ka gaaraya waxa weeyaan webiga markuu aadayo micnaa waa bi wuu biyo yaraynaya markuu aadayo dhinaca masaarida aadayo aada u biyo yaraynaya waxa waxaa la sheegay wadanka masaarida in sanada labada kun iyo soddonka micnaa biilaan ay ka dhici doonto ayaa la saadaadiyey marka dad gaarayo ilaa boqol milyan gaarayo oo biilaan ku dhacday waxa weeyaan literally waxa weeyaan wadanka masaarida waa laga kala guraya haddii webiga micnaha la xiro ama uu biyo yareeyo ama biyihiisa ay tegi waayaan wadanka masaarida micnaheedu waxa weye masaarida waxay noqonaysaa yani wadan waxay noqonaysaa aan lagu noolaan karin bini aadam uusan ku noolaan karin marka taa ma kamid masaarida ay makadideen taas taa weeyaan marka marka waxaad leedahay marka lasoo koobo biyahan niil masaaridu waxay u tahay nolol iyo geeri halka ethoopian ay u aragto mashruuc qaran oo haddii labaduba ay maaragtay ahamiyad gaara siinayaan waa sid sidaad hadal ku dhibti weeyaan waa sidaad hadal ku dhibti weeyaan yani wadanka masaarida arrinta waxay u tahay geeri iyo nolol bay u tahay halka yani wadanka macnaha yani wadanka ethoopian ay u tahay ganacsi ay rabaan inay ka ganacsadaan oo ganacsi ahaan raba inay inay geliyaan ay tahay weeyaan si kastaba arrinta ha ahaato waxay ku habboon tahay in si tartiiba loowada hadlay ku habboon tahay waxay ku habboon tahay in labada madax arrintan iska arkaan walaal waxaad og tahay webiga niil yani heshiiskii ugu horreeya la siiyey wuxuu ahaa league of nations oo xilligii league of nations oo ay diri jirtay ururkii ururkii qaramada ururkii midnimada midoobay kadib heshiiska isagaa wuu yani waxa weeyaan wuu dhacay haddana heshiis kale ayaa la siiyey kun sagaal bu afartamaadkii oo macnaha culimada heshiiska ay siiyey waqtigii waqtigii la siixay kulli wayna way dhamaadeen oo micnaha way dhaceen weeyaan waana sababta keentay inay yani etoobiya ay ku dhiirato mar labaad inay inay qodo inay yani ay qodo macnaha maraykan ay qodo